أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خذ من, أم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين slى اllه وsلm عlى نabiyina mxamedi وعlى آlih وaصxaabihi أجmaعin ama bعdu waxaan soo haynay tafsiru suuraةi الtowba casharkeenna wuxuu ka bilaabmayaa caawa aayadda boqol iyo saddexaad ee suuradda ka mid ah waxaan soo haynay marka axwaashii munaafiqiinta waxaa noo soo dembeysay aayaddii alla uu yidhi munaafiqiintii lagu kala saarsaaray wmin yani wmiman xawlakum min alacraabi munaafiquuna wamin ahli اlmadinati maraduu cala اnnifaaqi laa taclamuhum naxnu naclamuhum iyo aayaddii ku xigtay waakharuuna اctarafuu bidunuubihim reer madiine ama kuwa agagaarihiina waxaa ka mida kuwo kale oo dunuubtooda ictiraafay oo camal wanaagsan iyo camal xun isku daray casa allahu an yatuuba calayhim kuwaas markii ay aayaddan soo degtay nebigay u yimaadeen nebigu waa u cudur daaray waa sii daayey maalkoodii bay keeneen markaasay waxay yidhaahdeen yaa rasuula allahi haadihi amwaalunaa waa kuwaana maalkeenna oo markaa waxay yidhaahdeen fatasadaq bihaa cannaa naga sadaqay wastakfir lanaa dembi dhaaf ilaahay noo weydii markaasuu nebigu wuxuu yidhi maa umirtu an aakhuda amwaalakum aniga la ima amrin inaan maalkiina idinka qaado fa anzala allahu marka alla wuxuu soo dejiyey khud min amwaalihim sadaqatan marka aayaddan marka alla wuxuu leeyahay khud qaad min amwaalihim maalyaalkooda xaggooda ka qaad sadaqatan sadaqa ka qaad tuطahiruhum xaal aada dahiraysid adiga oo dahiraya ka qaad bihaa sadaqada ku dahirayo ku nadiifinayo wa tusakiihim xaal aada kor yeelaysid ood barbaarinaysid bihaa bisadaqa bisadaqati sadaqada aada ku barbaarinaysid wasalli u duceey calayhim korkooda u ducee ina salaataka salaadaada ducadaada sakanun weeyaan duma'niino ayay lahum iyaga u tahay xasilooni wallaahu allana samiicun alla maqlid badan waayo caliimun oo ogaal badan marka sabab nusuulka ibnu cabaas isaga wuxuu saasuu sheegay oo wuxuu yidhi qoladii hadda lasoo sheego waaakharuuna ictarafuu bidunuubihim khalaquu camalan saalixan waaaakhara sayi-an kuwaas ayaa nebiga sala ll slama maalkoodii u keenay oo naga sadaqay dhahay rasuul allahu dembi dhaaf ilaahi noo weydii ayay dhaheen markaasuu yidhi anu layma amrin inaan maal idinka qaado markaabaa marka aayaddan soo degtay khud min amwaalihim marka damiirku wuxuu u noqonayaa waaakharuunada kuwii hadda lasoo sheegay ayuu damiirku u laabana in badanoo mufasiriinta ka midana waxay leeyiin maya ee waa caam sakadayna aayadda ka warramaysaa maalkooda ka qaad zako zakadaa marka way dahiraysaa oo naftooday dahiraysaa oo bukliga iyo waxyaabahaasay ka dahiraysaa way waa way waad ku barbaarinaysaa oo waxaad ugaga barbaarinaysaa ood ka yacani ood ku koryeelaysaa darajaadka ahlunifaaqee xun ayaad ka qaadaysaa ood ka koryeelaysaa waxaad ugu koryeelaysaa manaasilu ahlilkhlaas sidaasna marka in aayaddu markaa ay caan tahay haddii marka aayadda aan saaka u wadno oo sakadii aan ka dhigno khud min amwaalihim waa caamun markaa wuxuu noqonayaa caam maksuus ah maal kasto lagama wado ee amwaasha ay sakada ka waajibta unbaa laga wadaa ee aan soo sheegnay dahabka iyo fidada xoolaha lo-da geela iyo ariga ee waxa beeraha dhulka ka baxo iyo waxyaabihii marka iyo sakada qiimada qiimaha adugu inahaas marka amwaashaas yaa laga ayaa lagu khasisayaa marka ilaa sakada maal maalyaalkaasay ku waajibtaay marka alla wuxuu yidhi khud ka qaad min amwaalihim maalyaalkooda xaggooda ka qaad sadaqatan sadaqa ka qaad marka min amwaalihim khud ayay ku tacalluqaysaa sadaqatanna waa iska mafcuulu bihi waxaa kaloo bannaan min amwaalihim in la xaaleeyo maadaama sadaqatan oo nakiro ah gadaal ay ka ay ka hormartay gadaal ay martay nakiradii oo hadday hormari lahayd sifay noqo lahayd jaari majruurku uu noqo lahay hadduu hormarana xaalow noqona marka khud ka qaad min amwaalihim maaliyaalkooda xaal uu ka mid yahay sadaqatan ka qaad sidaana waa la dhihi karaa jumlada tudahiruhum iyo watusakiihim laba ta laba macnaa ku jiro macnaha aadka u yacnii dhibka yar ama yacni u fudud waxa uu yahay in labadaba khud damiirka ku qarsoon in laga xaaleeyo oo marka macnuhu ou noqdo khud min amwaalihim maaliyaalkooda xaggooda ka qaad sadaqatan sadaqa ka qaad tudahiruhum mudahiran xaal aad tahay adoo nadiifinayo oo dahirayo bihaa bisadaqati ku dahirayo waa loo qadaray wa tusakiihim oo barbaarinayo kor usoo qaadayo bihaa bisadaqati sadaqada kor ugu soo qaadayo marka sadaqada laba shay bay tartaa dahaaro waa tahay oo dadka cudurada marka naftu ay jeceshahay waxyaabaha naftu ay qofka ku keenayso maaljacaylka iyo damaca iyo buqliga iyo cuduradaas waa ka nadiifinaysaa zakada oo ruuxu marka la baro inuu maalkiisa bixiyo dad mustaxiqiin ku ah ou siiyo sadaqadii kale tadawucuu baranayaa naftiisana buqliga waa ka nadiifsamaysaa watusaki marka sidaas marka shayga labaad ee marka sadaqada laga helaya waxay tahay taskiyatu taskiya taskiyadu marka waa barbaarin qofka in laga barbaariyo xaalad xun xaalad fiican loo barbaariyo in la kor yeelo oo xaalad xun oo liidata laga kor yeelo xaalad wanaagsan loo kor yeelo watusakiihim walidaalika qaar waxay ku macnayeen watarfacuhum sadaqadii baad ku koryeeleysaa nifaaqii iyo cuduradiisii baad uga koryeeleysaa waxay waxaad ugu koryeeleysaa marka dadka ahlu ikhlaaska darajaadkooda ayb markaa tudahiruhum iyo tusakiihim saa markaan dhahayno ta'dana khitaaban ka dhignay khitaab oo nebigaa lala hadlayaa labada jumlana xaalaan ka dhignay saaxiibulxaalkana damiirkaa marka khud ku yacni qarsoon waxaa kaloo bannaan in laga laqbeeyo haa'ib sadaqadana laga sifeeyo oo markaas macnuhu tan hore macnuhu marka wuxuu noqonayaa khud min amwaalihim maaliyaalkooda xaggeeda xaggooda ka qaad sadaqatan sadaqa ka qaad sadaqada oo tudahiruhum iyaga nadiifinayso sadaqada oo tudahiruhum hiya waa iyada ay nadiifinayso watusakiihim bihaa laakiin sadaqada looma celi karo watusakiihimta waayo watusakiihim haddaad tiraa sadaqada oo barbaarinayso bihaadan baa sadaqadii haddana u noqonayso ma isku wanaagsana marka nacam oo markaa waxay noqonaysaa tudahi sadaqada oo tudahiruhum dahirayso watusakiihim waxaad ka xaaleynaysaa khud damiirkeedii marka nacam watusakiihim wamusakiyan xaal aad tahay adiga nebiyow mid markaa yacnii barbaarinayo bihaa bisadaqati ku barbaarinayo marka haddii tudahiruhum sifaan sadaqa uga dhigno watudahiru watusakiihimta dambe sadaqada sifo uma noqon karto waayo tarkiibku qalaq ayaa gelaya iyo culays ayaa gelaya wasalli u duceey calayhim korkooda u duceeyo marka sadaqada markay kuu keenaan u duceey meeshaa waxaa laga qaadanaa marka yacni qofka mutasa marka sadaqada la baxaayo marka uu sadaqada dhiibo in loo duceeyo ama saacigaa u duceynayo sadaqada aruurinayo ama qofkii uu siiyey qofka markaad wixiisa qaadato waa in marka looga abaalgudo nabiga sal ll ly slam wuxuu yihi man sanaca ilaykum macruufan fakaafi-uuhu ninkii wanaag idiin sameeyo u abaalguda haddaydan helaynin wax aada ugu abaalgudaan u duceeya lama rabo un qofku in iyadoo wax abaal loo gelaayo wax la siinayo haddana inuu wax dabacsanaan iyo wanaag iyo midna uunan ka muuqanin oo uu qof qallafsan un uu iska ahaada masaxsana ayb marka nebigi ilaahay baa waxaa la leeyahy wasalli calayhim dhiirigelinna waa u tahay nacam u duceey qofkuu nebigu u duceeyey ee sadaqadii keenay waa dadaalayaa berrina ayb arrintan marka rasuulku miyay gaar u ahayd mase waa lagu halqabsaday nebiga laakiin waa caam markii nebiga uusan joogin ciddii markaas talada hayso ayaa zakada hadday ururinayso iyaa la siinayaa iyagana marka meelihii loogu talagalay inay ku bixiyaan inay ku bixiyaan ayaa waajib ku ah markaas ayb cabdullaahi bn abi awfa baa u aabihiis baa u keenay sadaqada nebiga sala alla l slam sadaqadiisiiba u keenay markaasuu wuxuu yidhi allahuma salli calaa aali abi awfa ilaahu reer abu yani aali abi awfa ilaahu u naxariiso waa u duceeyey ina salaataka ducadaada sakanun waay ina salaatakana waa qiraa'o waaye salaa ducadaada ina salawaatikana qiraa'o kale waa weliba jumhuurtu salawaatikay akrinayaan yacnii ducooyinkaaga adiga aad aada ducaynaysid sakanun naxariis waayo sakanun waa duma'niinatun waa deganaan sakanun qurbatun waayo waa alla u dhowaansho iyay lahum iyaga u tahay wallaahu alla samiicun alla maqlid badan waayo caliimun ogaal badan ayb alam yaclamuu ana allaha huwa yaqbalu tawbata can cibaadih alam yaclamuu miyaynan ogaanin ana allaha alle huwa isagu yaqbalu inuu aqbalayo atawbata towbada inuu isaga aqbalayo can cibaadihi addoommadiisa xaggooda uu ka aqbalayo waya'hudu inuu qaadayo miyaynan ogeyn alsadaqaati sadaqaadka inuu alla qaadayo oo sadaqaadka ilaahay baa qaadaya macnaha saa guddoomayo aqbalayo waana allaha wabiana allaha miyaynan ogeyn alle huwa isagu attawaabu inuu yahay alla addoommadiisa cafis iyo naxariis ugu soo noqdo oo towbad aqbal badana raxiimu naxariis badan sidaa miyaynan ogeyn alam yaclamuu miyaynan miyaynan ogeyn oynan ogaanin ana allaha alle huwa isagu yaqbalu inuu aqbalayo atowbata towbada marka huwa yaqbalu towbata jumladaas dhan anada khabarkeeda waay huwa damiirulfasli ma ah meeshan ma ku fiicna lanna maa bacdahu laa yuuhimu lwasfiyata damiirkan marka fasligaa waxa ka dambeeyo wasfiyo ma moodsiinayo qofka wasfi waxaa inay u tahay wax ka horeeyo maadaama uunan moodsiinaynin damiirulfasli in laga dhigo waa laga fiican yahay marka huwa iyo yaqbalu waa jumla ismiya waaye jumladaa uu mubtadaya khabar ka kooban khabarkuna uu jumlo yahay jumladana marka fii maxali rafcin khabaru anahu alam yaclamuu miyaynan ogaanin marka ana allaha alle huwa isagu yaqbalu inuu aqbalayo atowbata towbada inuu isagu aqbalayo yani towbadu cid kale ma aqbasho ilaahay unbaa aqbalo can cibaadihi addoommadiisa uu ka aqbalayo ay min cibaadihi ayb waya'hudu marka cantaanada qabila badanaa min ayay ku tallaawdaa cantaan cantaan marka hadda macnaheedu waa mujaawaso wey dembi dhaafkii baa ilaahay xaggiisa ka imaanaya addoonka u imaanaa usoo gudbaa dembi dhaafkii ayb saasay ka dhigan tahay marka cantu waad xeel dheer tahay min haddii ay tahayna mintu ibtidaa-iye iska waa xagga allay ka imaanaya towbadii wax waa waa isku dhadhow yihiin macnaaha addoommadiisa xaggooda marka inuu ka ana allaha alle huwa isagu yaqbalu tawbata towbadii inuu aqbalayo can cibaadihi addoommadiisa xaggooda marka towbadii uu ka aqbalayo waya'hudu inuu qaadayo alsadaqaati miyaynan ogeyn sadaqaadku inuu isagu guddoomayo alla subxaanahu watacaala xadiidka nebigaana fasirayo oo nebigu xadiid abi hurayra oo rasuulka sal ll ly slam uu yidhi waladii nafsii biyadihi waxaan ku dhaaranayaa macbuudka nafsadeyda gacantiisa ku jirtee maa min cabdin addoon ma jiro yatasadaqu bisadaqatin sadaqa sadaqaysanayo min kasbin dayibin kasab xalaal ana ka sadaqaysanayo walaa yaqbalu llaahu alla ma aqbalaayo ilaa dayiban wax wanaagsan ma ahane walaa yascadu ila samaa'i samadana uma koro ilaa dayibun wax wanaagsan maahane wax kale uma koraane ilaa kaanamaa yadacuhaa fii yadi araxmaani caza wajalla ilaa hadduuba sadaqaysto waa sidii isaga oo gelinayo ilaahay yaddiisa allaha raxmaanka gacantiisa isagoo dhigaya oo gelinayo ayay yacni la mid tahay fayurabbiihaa lahu ilaahay waa u barbaarinayaa waa u korinayaa kamaa yurabbii sida uu u koriyo axadukum midkiin faluwahu faraskiisa yarka ah faraska yarkaa darmaankaa sida uu u koriyo ayuu ugu korinayaa ilaahay sadaqadaa yarta ah addoonka xataa ana alluqmata ilaa yacni afgeliska luqmada yartaa ee afgeliskaa lataأtii ywma alqiyaamati maalinta qiyaamaha waa imaanaysaa wa inahaa iyada oo la mihlu ljabali اlcadiim iyadoo buur weyn oo kale ah ayb marka aayaddan buu akriyay in allaha huwa alam yaclamuu ana allaha huwa yaqblu الtawbata can cibaadihi wayaأhudu الsadaqaati imaamu tirmidi iyana waa wariyey xadiid kan oo kale ah oo ilaahay wuxuu ku guddoomayaa midigtiisa markaasuu u barbaarinayaa kamaa yurabbi axadukum faluwahu sida midkiin oo faraska yarkaa u koolkooliyo oo kale ayaa loogu koolkoolinayaa oo loogu barbaarinaya marka waya-hudu sadaqaati macnaheeda saas waaye ilaahay baa u baahan maaha sadaqaadka waa qaadayaa ilaahay sadaqada waa guddoomayaa waa idiin barba waa idiin korinaa waa idiin badinayaa markaad ugu baahi badantihiin oo idin siinayaa iyagoo aada u tira intii ka badan wixii aada bixiseen wa ana allaha miyaynan ogeyn oo biana allaha alla huwa isagu atawaabu alla towbad aqbal badan inuu yahay arraxiimu naxariis badan waqul icmaluu fasayara allahu camalakum warasuuluhu waalmu'minuun waqul dheh icmaluu camal fala fasayara allahu alla wou arki doonaa camalakum camalkiina warasuuluhu rasuulkiisana waa arki doonaa iyo wlmu'minuuna mu'miniintana way arki doonaan wasaturadduuna waa la idiin celin doonaa ilaa caalimi lgaybi allaha qeybka ku cilmiga leh intii kaabaa la idiin celinayaa iyo washahaadati cilmiga xaadirka ee joogo allaha ku cilmiga leh fayunabi'ukum ilaahay waa idinku waramayaa bimaa biladii kii kuntum aada ahaydeen tacmaluuna inaad samaynayseen aayaddan marka mujaahid wuxuu yihi hada waciidu min allahi wa amrun yacni xagga lafdiga amaray ka ta icmaluu laakiin xagga macnuhu macnaha waa waciid goodi baa ku jira waqul dheh icmaluu bal shaqeeya camal fala fasayara allahu ilaahay waa arki doonaa camalakum camalkiina waxaad fashaan ilaahay baa arkaya wa rasuuluhuna waa arkayaa waxaad samaysaan waalmu'minuunana waa arkaya marka qofku camalka uu sameynaayo iyo shayga uu markaa uu la imaanayo de allihii abuurayna waa ujeedaa rasuulkana markii uu noolaay waa u jeediyey acmaasha dadka ay sameynayaan mu'miniintana waa arkaan mu'miniinta joogtee nool qofka camalka uu sameynayo waa u jeedaan walidaalika xadiidkii waa tow ahaa rasuulka sala alla ly slam janaasaa lasoo marsiiyey iyagoo fadhiyo markaas ayaa wuxuu faatnow calayha khayran janaasadii khayray ku ammaaneen asxaabtii markaabuu nebigu wuxuu yihi wajabat haddana mid kalea lasoo marsiiyey faatnow calayha sharan shar bay ku sheegeen markaasuu yihi wajabat waa u waajibtay saxaabadii marka maa wajabad rasuul allah wajabad baa tiri maxay tahay markaabuu wuxuu ku yidhi tanna waxaad ku ammaanteen khayr khayrkiyaa u waajibay midaana shar sharti baa u waajibtay antum shuhadaa ullahi fi l ardi idinku waxaad tihiin markhaatiyaalka ilaahay dhulka dhexdiisa dadka marka ahlu khayrka e ahlu yani dadka hadda saxaabaday ahaayeen waxaa nebigu antum ou lahaa haddii caam laga dhigana da saxaabadu ayagu akhyaar cuduul ahay ahaayeen dadkeenan kalena intooda akhyaarta ee wanaagsan qofkay khayr uga markhaati kacaan khayraa loo rajeynay qofkay shar uga markhaati kacaanna shar baa looga cabsanaya ayb waayo maxaa yeele mu'miniintu dadka acmaashooda waa u jeedaan waxaad samaynaysa adig waa lagu arka waa lagu arkaa allana waa ku arkaa dadkan mu'miniintana waa ku arkayeen haddii aad marka isqurqurxiso daahirka iska qurxiso qalbigana aad ka bugto ilaahay kii sha'nigaaga soo bandhigo ayb waxaa kaloo xadiidkii kale oo ahaa qofka ilaahay hadduu addoonku jeclaado jibriil naadaa jibriila jibriil buu u dhawaaqayaa inii axbabtu fulaanan hebelaan jeclaaday fa axibahu adna jeclaaw fa yuxibuhu jibriil uma yuxibuhu ahlu samaa'i dadka samadaa jeclaanayaan markaa kabacdi uma yuudacu lahu lqabuulu fi lardi dhulka dhexdiisa ilaahay qabuul uu ka siinayaa ummadii wanaagsanayd baa jeclaanaysa ayb marka axaadiidtaas dhan marka aayaddan waa waa lagu macneeyaa waciid baa marka ku jira waxaad samayso allana waa waa idin arkayaa waxaad samaysaan rasuulkiina waa idin arkayaa ee mu'miniintana waa idin arkayaa rasuulka markii uu dhintayna dee acmaasha ummaddiisa axaadiidta qaar waxay tilmaamayaan in loo bandhigo ibnu abi xaatim tafsiirkiisa wuxuu ku wariyey bisanadihi can caa-isha qaalat caa-isha waxay tidhi ma xtadartu acmaala asxaabi rasuuli llaahi sala allahu alayhi ma xtaqartu ma xtaqartu acmaala asxaabi rasuuli llaahi sala allahu alayhi wasalam asxaabta rasuulka camalkooda ma xaqirin ayay tiri weligeed xataa najama alquraa'u ilaa ay bud soo dhaheen oy soo baxeen dadkii qur-aan akhriska badnaay aladiina tacanuu calaa cuhmaan kuwaas oo cuhmaan duray yani dadkii qur-aan akhriska badnaayoo haddana yani cuhmaanna duray kuwaa ilaa aan ka arkay acmaasha asxaabta rasuulka acmaashooda iyo cibaadaadkooda weligay ma yara yacni ma ma ma ma ila yaraanin fa qaaluu waxay yidhaahdeen kuwaas quraa'da ah qowlan hadal waxay yidhaahdeen buu leeyahay hadal laa nuxsinu milahu isagoo kale aanan wanaajin karin wa qara-uu qiraa'atan qiraa'o ayay akhriyeen laa naqra'u milahaa iyadoo kale aanan akri aanan aanan akrinin wa sallow salaatan salaad ayay tukadeen laa nusallii milahaa iyadoo kale aanan tukanin falamaa tadakartu markaan marka yacni aan xusuustay idan wallaahi allaan ku dhaaranayaa waxay yidhaahdeen maa yuqaaribuuna camala asxaabi rasuuli llahi sal l slam markaan fiiriyey oon haad u gartay allaan ku dhaaranayaaye camalkii asxaabta rasuulka camalkooda xataa ma dhadhaweynayaan ayb faidaa acjabaka xus waa maxalushaahidka halkan faidaa acjabaka xusnu qowli imri'in minhum kuwaas qur-aan akhriska badan oo cibaadada badan oo sida qaldan diinta u fahmay haddaad haddii qof war kuwaas qof kamida hadalkiisa uu ku cajabgeliyo faqul waxaad tidhaahdaa icmaluu fasayara allahu camalakum warasuuluhu wاlmu'minuun walaa yastakifannaka yayaynan markaa yani ku fududaysanin walaa yastakifannaka axadun qofna yaanu ku fududaysanin yani waxay leedahay dee nimankii khawaarijtay ka hadlaysaayo qur-aan akhriska badnaayo cibaadada badnaa oo caaisha marka waxay leedahay asxaabta rasuulka camalkooda weligay ilama yaraanin ilaa aan kuwaas arkay say u salaad badan yihiin iyo say u qur-aan akhris badan yihiin iyo haddana sidaasoo ay tahay waxaan markaan ku tadaburay oon fahmay waxaa ii soo baxday marka inaysan saxaabada u dhoweynba waayo maxaa yeelay qur-aan waa qur-aan akhris badan yihiin waa waxaay yacnii way qur-aan akhris badan yihiin waa cibaado badan yihiin haddana dhiigga asxaabta rasuulka ka dhowrsan maayaan qur-aankaas iyo cibaadadaas ma ka dhowrsanayaan asxaabtii nebiga dhiiggooda asxaabtii nebigay bannaysteen dhiiggooda cabdullaahi ibnu khabaab ayay dileen oo khabaab ibnul arat wiilkiisa ahaa gaba xaaskiisoo la socoto uur leh ayay waxay soo mareen koox khawaarij ah markaa kooxdaa khawaarijta siday u socdeen timir iyo waxbay dhulka ka qaadeen mid kamida dhulka ka qaaday inuu cuno isku dayey war timir aan laguu fasixin qofkii laha aadan ogeyn miyaad cunaysaa waa iska dhigay waa socday haddana khinsiir meel maraayo ayuu duray markaasuu wuxuu yidhi ku kalea yidhi war khinsiirkan inuu dimi leeyaha laga yaabaa maxaad saan maxaad ka rabtaa waa la socday cabdullaahi ibnu khabaabaa la arkay iyo xaaskiisa waa la dilay marka khinsiirkiina wuxuu helay ma'man ammaan uu helay asxaabu rasuulillaahina ammaan waa ka waayeen waa dileen cabdullaahi ibnu khabaab naagtiina waa dileen uurkii wixii ku caloosheeda wixii ku jirana waa dileen ilmaha maxaad ka rabtaan caloosha ku jira markii la yidhina waxay yidhaahdeen inaka in tadarhum yudiluu cibaadaka walaa yaliduu ilaa faajiran kafaara saasay yidhaahdeen sida kutub taariikh albidaaya wanihaaya iyo keyrkood ay yani dhigayaan marka qur-aanka la ay akrinayaan fahamkiisu meeshaasay ka joogaan walidalika marka caaisha kuwaa qof yownan ku cajab gelinin hadalkiisa iyo ficilkiisa haddii u kuwaas qof kamid a haddii hadalkiisa uu ku cajab geliyo waxaad tidhaahdaa icmaluu fasayara allahu camalakum warasuuluhu walmu'minuun waa la idin arkaa markaad camal samaysaan yaa la idinkala fahmaa inaad wax kharibaysaan iyo inaad toosan tihiin ummaddii marka carabkooda marka yaa markaas iyo say idiin aragta marka ummadda muslimiinta iyo yacnii ilaahay oo ka weyn boo rabbi oo makhluuqaadkan oo dhanba rabbigii abuuray ahna waa idin arkaan aayaddaane marka aharkaan ay ku yacni aharkan uu ku keenay ibnu abi xaatim iyo keyrkiisa waqul dheh icmaluu camal fala fasayara allaahu alla wuu arki doonaa camalakum camalkiina iyo warasuuluhu rasuulkiisana waa arki doonaa waalmu'minuuna mu'miniintana way arki doonaan wasaturadduuna waa la idin celin doonaa ilaa caalimi alghaybi waxa maqan allaha ku cilmiga le intikaa baa xaggiisaa laidiin celin doonaa iyo washahaadati waxa joogo allaha ku cilmiga badan xaggiisa ayaa laydin celinayaa fayunabi-ukum waa idinku waramayaa alla bimaa biladii kii kuntum aada ahaydeen tacmaluuna tacmaluunahu inaad samaynayseen wa aakharuuna murjawna liamri illaahi imaa yucadibuhum wa imaa yatuubu calayhim wallahu caliimun xakiim wa aakharuuna ayaa ka mida yani wa minhum iyagii waxaa ka mida aakharuuna kuwo kale marka wa aakharuuna actarafuudii horey ku cadfantahay wmiman xawlakum min alacraabi munaafiquuna wamin ahli lmadiinati qowm maraduu cala nifaaqi waminhum waxaa ka mida aakharuuna actarafuu waminhum waxaa ka mida aakharuuna kuwo kale kuwaas oo murjow yani ladi murjowna la dibdhigay oo towbadii baa laga dibdhigay liamri llaahi ilaa amri llaahi alla amarkiisa intikaa baa loo dibdhigay imaa yucadibuhum alla waa cadaabaya wa imaa yatuubu ama ilaahay waa ka towbad aqbalaya calayhim korkooda wallaahu alla caliimun ku ogaal badan waayo xakiimun oo falsan xarafkan marka murjawna murja-uunana waa la akhriyey murjawnana waa la akhriyey ahlu madiine iyo ahlu kuufa marka laga reebo shucba can caasim murjawna ayay akhriyeen bigayri hamsatin yuqaalu waxaa la yidhaha arjaytuhu waan dibdhig arjaytuhu ayb walaakharuuna inta kalena waxay akhriyeen bilhamsi murja-uuna marka min arja'tuhu arja'tuhu iyo arjaytuhu labadaba luqataani waana ayb ta'khiirka iyo dibdhigga ayaana laga wadaa xukunkoodaana la dibdhigay haddii la yidhaaha marka saddexda qisadoodu ay imaan doonto waayo haddii la yidhaahdo marka wa aakharuuna wa min ahli lmadiinati reer madiina waxaa ka mid a aakharuuna kuwo kale ayaad leedahay reer madiina dadkii nebiga ka haray dagaalka yacni reer madiina waxaa ka mid a aakharuuna kuwa kale kuwa oo murjowna la dibdhigay cani towbati towbada xaggeeda laga dibdhigay liamrillaahi baana loo dibdhigay ilaahay amarkiisa lixukmillaahi ilaahay xukunkiisa intuu yacni uu kasoo dejinayaa loo dibdhigay imaa yucadibuhum alla waa cadaabayaa waimaa yatuubu calayhim ama alla waa ka towbad aqbalaya labadaa mid buu alla yeelaya ama waa ka towbad aqbala ama waa cadaaba imaada marka haadihi hadii laydhaha imaa haadihi lishaki waaye haddii la dhaho imaadii de laba shay waaye labada shay mid mucayan ama jiro labadooda laakiin midaa dhacayo laakiin macayinoo lama oga xaggeen laga ogeyn marka marka haddii imaada lishaki laga dhigo washaku raajicun ila lmakhluuqi marka shakiga makhluuqa u laabana idinkaan ogeyn waayo in laga towbad aqbali doono ama in la cadaabi doono laakiin ilaahay waa ogyahay ayb marka waxaa weeyaan marka shakigu washaku raajicun ila lmakhluuqi ba u noqonaa fakaanuu yaquuluuna ayagaa waxay dhahayeen halaku waa halaagsameen wa bacduhumna waxay dhahayeen casa allaahu an yakfira lahum kuwaan inuu ilaahay dembi dhaafaa laga yaabaa ilaahayna marka saddexdii waa u dembi dhaafay waa noo imaan doontaa toobadooda waa la aqbalay wacala halaaثati aladiina khullifuu xataa idaa daaqat calayhim اlardu bimaa raxubat ilaa aakhiri laaya marka imaa yucadibuhum waimaa yatuubu calayhim intaan arrintooda ilaahay xaggiisa aan laga cadaynin idinka shaki ma ogeyn qaybna waa halaagsameen qaybna waxay lahaayeen may waa laga toobad aqbalayaa maydnan ogeyn marka shaki haddii imaada laga dhigo halkaas u laabana marka ayb hadday imaadu lishaki ay tahayna waqaca bacdaha ismun ow ficlun gadaasheeda ismna waa dhici karaa ficlna waa dhici karaa haddii imaadu ay litakhyiir ay tahay ficilka yacnii an ayaa marka yacnii gelayso imaa an tulqiya wa imaa an nakuuna naxnu lmulqiin oo kale ficilka an ayaa markaasoo kala gasho hadda halkan marka maleh sidaas imaa yucadibuhum waimaa yatuubu calayhim wax an ah meeshaan hadda ma taalo imaadan marka waa lishaki hadday li shaki tahayna min jihati lmakhluuqay ka tahay ee ilaahay wax shaki isaga kuma jira ayb waayo xaalku wuxuu noqonayo waa ogyahay rabbi subxaanahu watacaala ayb marka wa aakharuunana waxaan ka dhignay mubtada wa minhum aan usoo qadarinay reer madiina waxaa ka mid a aakharuuna kuwo kale kuwaasoo murjownana waa ka sifeynay waxaa kaloo bannaan wa aakharuuna in mubtada inta laga dhiga imaa yucadibuhum taan in lagu qabro waaakharuuna kuwa kale kuwaas oo murjoona la dibdhigay cani towbati laga dibdhigay liamrillaahina loo dibdhigay ilaahay xukunkiisa intii kaa loo dibdhigay imaa yucadibuhum kuwaas ilaahay waa cadaabah wa imaa yatuubu ama uu ka towbad aqbalaya calayhim korkooda labadaa mid unbaa ahaanayso ayb wallaahu alle caliimun ku ogaal badan waaye xakiimun oo falsan wاladiina اtakhaduu masjida diraara wakufra watafriiqa bayna اlmu'miniin wairsaada liman xaaraba allaha warasuulahu min qabl aayaddan iyo dhowr aayadoodoo soo socotaba iyadana dibindaabiyada munaafiqiinta ayay aayadahanu ka waramayaan waxay ahayd marka waxaa dhacday labiiyo toban nin oo munaafiqiinta ka mid ah oo alimaamu albaqawi magacyadooda halkan uu ku taxay ayaa waxay sameeyeen masjid bay dhiseen masaajidkana waxay u dhiseen inay mu'miniinta ku dhibaan ilaahay in loogu kufriyo masaajidka dhexdiisa muslimiinta in lagu kala geeyo oo masjidu qubaa kuwa ku tukado laga soo gooyo qaar ka mida oo halkan halkaas loo soo gooyo masjid bay marka waxay u dhisteen dhibtan dartiisay u dhisteen ayb arrintaa marka markii iyo inay u diyaariyaan nin abu caamir arraahib la magac baxay oo isagu intuu islaamay markii hore dib ka ridoobay kadibna marka yacnii waxba nasraani noqday nebigana dagaal walba oo uu lala galo oo quraysh ay la gashana waa la socday maalintii uxud buu cararay markii maka la furtay haddana makau kasii cararay daaif daaif buu aaday daaif markii la furtayna waa kasii cararay shaam ayuu tegay qaysar xaggiisa uu jiray qinasriin meel la yidhaahdo ku baktiyey marka ayb ninka abu caamir alfaasiq ou nabiga yidhi isagoon abu caamir alraahib la dhihi jirayna waa loo diyaarinayay masaajidkan oo waxaa la rabay in masaajidkan marka la dhiso isaga la keeno loo diyaariyo nacam wixiina marka waxay u ekaysiinayaan rinji diineeday u yeelayeen nacam masjid baa lagu magacaabayaa nebigaa waxaa leeyahay marka noogu tuko oo noo fur masaajidkan waxaasoo dhan marka dadka waxaa lagu khiyaanayaa wixii ay aaminsanaayeen oo diintooda la rabaa in lagu khiyaano marka nimankaa marka markay dhiseen markay masaajidkaa dhammeeyeen rasuulkay u yimaadeen isagoo tabuuk isku diyaarinaayo markaabay wuxuu yidhaahdeen yaa rasuul allah innaa qad banaynaa masjidan masjid baan dhisnay lidilcillati waalxaaja waxaan u dhisnay dadka xooga xanuunsanayo baahida qaba oo waleylati almatiira habeenka roobka oo jira iyo waleylati shaatiya habeenka qabowga badan iyo si loogu tukado xaggaaga yacni ma soo gaarayaan dadku waa ka fogyaha masaajidka wainaa nuxibu an ta'tiyanaa inaad noo timaadaan rabnaa watusaliya binaa aada noo na tujisid fiihi masaajidkan dhexdiisa watadcuu lanaa bilbarakati barakana aada noogu ducaysid damana aaminsana ka waran rasuulka ilaahi been waayo marka barakadan iyo noo duceey iyo baraka noo baarakeey iyo mararka qaar qofku isagoo aan waxba aaminsanayn diin islaam muslimna aan dan u haynin wax dan aan u haynin mararka qaar oon diinulislaam aan aaminsanayn ayuu wuxuu iska dhigayaa inuu aaminsan yahay diintii wuxuu kugula hadlaa sidii inuu diintaadana ixtiraam u haayo wax ka jirana malin ayb marka sidaa bay yidhaahdeen marka faqaala lahum rasuulu llahi sal l slam nabigu wuxuu ku yihi inii alaa innii calaa janaaxi safarin safaraan ku dhex jiraa walow qadimnaa haddii aan soo galno in shaa allahu oo aan kasoo galno safarka ataynaakum waan idiin imaanaynaa fasallaynaa lakum fiihi waa idinkugu tukanaynaa ayb sidaasuu ku yidhi marka iyagana markaa yacni ninkaa abu caamir araahib la yidhaahdana waa ku sugaayeen meesha waa u diyaarinayeen xandala xasiilulmalaa-ika aabihiisu ahaa ninkaas ayb wa kaana qad tarahaba fi ljaahiliyati xilligii jaahiliyadii ayuu caabid iska noqday wa tanasara nasraani buu noqday wa labisa almusuux dharka nasaarada baadariyaalkuu labistay markii nebigu uu madiine soo galay ayuu wuxuu ku yidhi maa hada aladii ji'ta bihi waxaan aada la timid waa maxay markaasuu yihi ji'tu bilxaniifiyati diina diini ibraahim diintii nebi ibraahim aan la imid qaala abuu caamir markaasuu abuu caamir yihi fa inaa calayha annagaa ku taagan faqaala nabiyu sal ll slam nebigu wuxuu yihi innaka lasta calayha adigu kuma taagni qaala balaa walaakinaka adkhalta fi lxaniifiyati maa laysa minha waxaan ka mid ahayn ayaad kusoo dhex dartay nebiguu ku dhahaya faqaala nabiyu sal l slam nebigu wuxuu yihi maa facaltu ma samaynin walaakinii ji'tu biha baydaaa naqiya iyadoo saafi a baan la imid xaniifiyada nebi ibraahim diintiisa faqaala abuu caamir abuu caamir markaa wuxuu yihi amaata allaahu lkaadiba mina allah dilo labadeenna kan beenta badan midka beenta sheego allah dilo dariidan waxiidan isagoo la eriyey keligiis meel ha ku dhinto hariiban isagoo hariib oo ehelkiisii aan ku dhex jirin faqaala nabiyu sal l l slam nebigu wuxuu yihi aamiin wasamaahu wuxuuna ku magacaabay abaa caamir alfaasiq ayuu ku magacaabay markay uxud ahaydna marka wuxuu ku yidhi laa ajidu qowman yuqaatiluunaka ilaa qaataltuka macahum dad kula dagaala haddaan arko waa waa waa lasoo waa soo raacaya marka inuu dagaalamayo kama zuulin ilaa xunayn markay hawaasin jabtay ayuu shaam iyo u cararay qinasriin iyo meelahaasuu ku dhintay marka munaafiqiintiibuu marka usoo cid diray wuxuu yidhi meel ii diyaariya qaysar baan u tegayaa boqorka qaysar hub iyo ciidan aan kasoo qaadanaa mar walba waxay isku hadleeyaan waxyaabahaas qoladaasaan hub iyo wax ka diyaarsanayaan kasoo qaadayaa meeshaan kusoo degi lahaay oo ii diyaariya markaasay masaajidkan diyaariskiisii galeen marka dibindaabiyo weynaa laakiin waxyigiibaaba kasoo hormaray marka allah wuxuu leeyahay wa minhum munaafiqiintii waxaa ka mid ah aladiina kuwii ayaa ka mid ah ittakhaduu samaystay masjidan masjid samaystay diraaran liajli mudaaratin dhib iyo dhibtan dartiis u samaystay wa kufran gaalnimo darteed u samaystay wa tafriiqan kala geyn bayna almu'miniina mu'miniinta la kala geeyo darteed u samaystay wa irsaadan diyaargarayn iyo sugitaan liman la sugo oo lagu la diyaar loo noqdo xaarab allaha ilaahay la dagaalay wa rasuulahu rasuulkiisii la dagaalay min qablu min qabli binaa'i masjid diraar masjidu diraar inta aan la dhisinba qof ilaahay rasuulkiisa la dagaalsanaa in lagu yacni meeshaa lagu sugto walayaxlifunna walawallaahi yayaxlifunna way dhaaranayaan oo dhaaranayaan in aradnaa maa aradnaa ma aanan doonin ila alxusna bibinaa'ihi yacni masaajidka dhismihiisa ila alxusnaa wanaag un baan doonnay wax kale kama kuma aanan doonin wallaahu allana yashhadu wuxuu markhaati ka yahay inahum iyagu lakaadibuuna beenaalayaal inay yihiin taasuu alla markhaati ka yahay xarafkan waladiina اtakhaduu marka ibnu caamir iyo naafic iyo aladiina اtakhaduu bay akhriyeen musxafkii reer shaam iyo musxafkii madiinana aladiina ayaa ku taalla inta kalena waladiina bay akhriyeen ahlu madiina iyo ahlu shaam baa aladiina akhriyeen ayb marka wladiina waminhum haddii waladiina marka la yidhaha waminhum iyagii waxaa ka mid ah aladiina اtakhaduu baa ka mid a ayb waminhum munaafiqiintii waxaa ka mid a aladiina kuwii ayaa ka mida itakhaduu samaystay masjidan masjid samaystay magaca masjid buu ka yahay diraaran liajli diraarin liajli mudaaratin liasxaabi masjidi quba dhibtan ay dhibayaan masjidu quba reer bani camr bni cawf inay dhibaan darteed masaajid u samaystay meeshaas marka waxaa laga qaadanayaa dararka iyo dhibka inaan la ogolayn xadiidkii nebigana wuxuu ahaa laa darara walaa diraar dhib ma jiro dhibtanna ma jiro qofka marka inuu dhib galo naftiisa dhibo qeyrkiis inuu dhibo ma la ogola walidaalika sharcigu dhib oo dhan waa waa waa la kor yeelay ayb oo marka qaacidda fiqiya waxay tahay addararu yuzaal qaacidada fiqiga saas addararu dhibka yuzaalu waa la baabi'iyaa waa la zuuliyaa dhib dhib waa la zuulinaya ayb dhibkaasi marka wuxuu gelayaa shanta daruuriyaad daruuriyaat alkhamsa shanta waa gela wuxuuna u kala daran yahay dhibkaasi shantaasi hadbasay u kala waaweyn yihiin dhibka diinta galo waa la zuulinaa haddii uu jira dhib dadka muslimiinta diintooda caqiidadooda taabanaya haddii shaygu hadduu dhibaayo caqiidada waa la zuulinaa waliajli ha haadaa ayaa nebigu sala allahu calayhi wasalam uu u reebay asnaamta in la gado baycal asnaam waa reebay xaaraan uu ka dhigay nebiga sal l l slam liannahaa taduru biladyaan diintay dhibe waa darar diini aha ku jiro qubuuraha in masaajida lasoo geliyo in qubuuraha qibaab iyo laga taago oo masaajida lasoo dhexgeliyo tawxiidkay halis ku tahay oy dhibaysaa lianna qofka diintiisaa ku fidnoobayso waa kii nebigana yihi laa laa waa kii rasuulka sal l slam yihi allahuma laa tajcal qabrii wathanan yucbad maadaama sidaa ay tahay nebigu waa reebay sala allahu calayhi wasalam wuxuuna amray in la dumiyo oo dhulka yacni taako aan laga saro marinin wax taako ka badan in la qurxiyo in la dhiso masaajid in la soo geliyo waa reebay imaamu shaaficina macnahaas uu cabirayo waxa uu yidhi wa akrahu an yucadama makhluuqun anigu waxaan nacayaa buu yidhi in makhluuq la weyneeyo xataa yujcala qabruhu masjidan heer qabrigiisa masaajid laga dhigo makhaafata alfitnati calayhi wa calaa man bacdahu fitnaan uga cabsanaa oo diini ah dabcan isaga iyo dadka ka dambeeya isaga in la caabudo dadka ka dambeeyana inay waxaa sameeyaan waliajli haadaa ayaa wuxuu reebay tamaahiisha asnaamta taallooyinka ah ou reebay rasuulka sal alla ly slam in la lala imaado wuxuu nebigu amray in la baabi'iyo rasuulku saasuu amray sala allahu calayhi wasalam xadiidkii cali waxaa ku jirtay alaa abcahuka calaa maa bacahanii calayhi rasuulu llahi sala l slam anlaa adaca qabran mushrifan ilaa sawaytuhu walaa timhaalan walaa suuratan ilaa damastuha bacdi riwaayaat marka walaa timhaalan ayay leeyihiin timhaal wax jurmi leh oo dhagaxa ka samaysnaado ama naxaas ha ka samaysnaado ama bira ha ka samaysnaado eh sababtu waa maxay waxaa laga cabsanayaa asludiin inuu dhib u keeno waayo waa la tacdiimina waa la tacdiimina dadkan ilaah waa yaqaanaane la dhihi maayo sidaas keliya lagu gaabsan maayo waxaani waxay keenayaan hadhow tacdiima waxa loo sameynaa walidaalika marka la saaro ama maalmaha la yidhaahdo waxbaa la xusaa iyo la yidhaahdo waana arkay jirnay ubaxyada marka la keeno waa loo forar waa loo dugaa nacam madaxi baa saas loo foorarina nacam dhagaxaasa salaan la siina nacam qofkii dhagax ku tuuro waa la xera nacam qofkii dhagax ku tuur waa ama wasakheeyo waa la xira lama tacdiiminayo marka sax miya marka tacdiim waayo wax meesha loo loo saarayo waa tacdiim iyo weyneyn shareecadeenna marka ma ogola waxaas nacam shareecadeenna ma ogola nebigu wuxuu ku teliyey waxaasi maadaama yacni sanam caabudnimadu ay u tahay calaamado ay u tahay diinta dadkana ay khatar u tahay dhaawacayso rasuulku waa reebay sal ll ly slam cawaadifta dadka iyo waxyaabaha aan macnaha weyn ku dhisnayn dadka qulubtooda in la ysaga caadifeeyo oo waaqic uu beeninayo wax macno ku jira mali xataa kaas laftiisa cawaatiftii waaqicii baa beeninaya waxyaabahaas oo kale marka ma wanaagsana in ilaahay loogaga hor yimaado yacni awaamirtii rasuulka sal ll ly slam looga hor imaado dararka diinigaa marka ugu daran shaygii ummadda diinteeda darar ku ah shareecadu dadka asxaabulyadka ah ee awoodda leh ee ummaddaani marka yacni u ah arrimahooda furo xiro waxaa laga rabaa inay ummadda ka zuuliyaan qodobka kale waxa uu yahay waxa nafta dhibaayo haddii uu jiro shay nufuustii dadka dhibaayo waa la joojina waa la zuulina oo laa darara walaa diraar naf bani aadama inay xaqdarro u go-do wixii keenayo waa la joojina saxna yacni ma ma laga dhigaayo la aayad baan lagu banaysa lagu banaysanaynin oo ta'wiil qalada la saaro walaa xadiidka nebiga sal ll ly slam oo in ta'wiil qal si qaldan inta loo fasiro qofku inuu iska banaysto dhiigga dadka muslimiintaa sax maaha iyadani dararka kale waxa uu yahay dararka maalka ku imaanaya maalka dadka ay leeyihiin haddii wax darar ku keenaa uu jiro waa la joojina ayb oo waxyaabahaas oo dhan walidaalika qararka iyo buyuucdan xaaraanta ah iyo waxaas oo dhan qofkan maalkiisa inaan si xaqdaraa lagu cunin oon loogu dhibin ayaa loo reebo qeybta kale waxay tahay waxyaabaha dhibaaya nasabka nasabka markaan leenaha waxaan ka wadnaa dad aan nasab ahayn ma jiro dadku nasab waa wada yihiin laakiin nasabka macnihiisu waxaan ka wadnaa qofkan abtirsigiisa iyo cidda ou galo iyo cidda isaga dhashay iyo waxaasoo dhan oo ay axkaam ku tacalluqayaan wixii dhibaayo waa la joojinaya walidaalika zinada saasaa loo xarimay nikaaxyada faasidkaa sax ma aha oo dadka waa laga waaninayaa waxyaabaha marka yacni waxaa la xiriiro dhan waa nasabkay khalkhal gelinayaan naagta markay ciddada ku jirta inaan la guursanin waxyaabo badan sharcigu wuxuu ilaalinaa nasabka adraarta waa laga ilaalinaa nasabka eegana tan kale shanaad waxay tahay caqliga bani aadamka wixii caqligiisa dhib u ah waa la joojinaa isagana waa la baabi-ina intaas marka waa waxyaabaha sharaa yacni sharaaicdoo dhan ama shareecadeenna culimada islaamka oo dhan ay isku waafaqsan yihiin in dararada dararada noocaas oo kale in la zuuliya ay tahay ayb marka masjid baa halkan fiiri yacni waxbaa la dhisay masaajidaa lagu magacaabay laakiin markii loo dhisay dhib muxuu mutaystay in la dumiye isaga dhan inta la dumiyey ayaa qashinqub laga dhigay waa la dumiyey waa la gubay isaga dhan qashinqubowna noqdeen lama dhihin marka masaajid magaciisa wataa la daayo marba haddii dhib loo dhisay iyo in lagu dhibo diintii islaamka wuxuu qiimo leeyahay malaha masaajid marka wax lagu maga magac masjid haddii saas markii wasfigan laga helay oo dhibka yani markii dadkiisu yacni qasadkoodu dhibtankan uu noqday haddii sidaa la yeelay de waxaan masaajid ahayn xaggey joogaan aan waxtaa lagu magacaabi karin oo dadkao dhan ay og yihiin wa minhum waxaa munaafiqiintii kamida aladiina kuwii kuwii ittakhaduu samaystay masjidan masjid samaystay diraaran dhibtan dartiis u samaystay wa kufran gaalnimo darteed u samaystay masaajiday gaalnimo u samaysteen marka mararka qaar magaca diinta wax badan baa lagu lagula soo gambo karaa qofka dadka muslimiinta marka dhugtoodu inay sarreyso ay fahmi karaanaa la rabaa meelaha laga gelayo ayb macnayaduna maaha de qof kastoo muslima inaad iska tuuntood iska shakiso ood ka shakisana sax ma wa tafriiqan u samaystay liajli tafriiqin kala geyn bayna almu'miniina mu'miniinta dhexdooda la kala geeyey mu'miniintay kala geynaayeenna waxay ahayd masjidu qubaa oo nebigu markuu soo gelayay madiina la aasaasay ee nebigu uu dhowr iyo toban habeen ku tukaday fadaa-il badanna nebigu u sheego sabti kasta uu tegi jiray masaajidkaasi ay rabaan inay dadka kasoo gooyaan midkan ay keenaan shaydaannimada iyo munaafiqnimada iyo kufrigana ay ka faafiyaan oy dadka kala jaraan kala gooyaan meeshaas marka culimadu waxay ka qaateen haddii baahi aynan jirin masaajidda inaan laysku dhadhaweynin haddaynan baahi jirin haddii baahi ay jirto wax dhiba ma laha dhulka muslimiintana ma aynan ka zuulin inuu sidaas yahay haddiise aynan wax baahi ah ay jirin masjidka hore ee catiiqa ah ayaa la deynaya mid kale ma laga agdhisaayo sidaasaa marka yacnii ay ka qaateen aayaddan waayo tafriiq jamaacadii la kala geeyo ayaa ka dhalanaya laakiin masjidka ixtiraamka yeelanaa laftiisa wuxuu yahay kan tawxiidka iyo sunnada lagu sheegayo laakiin haddii masaajidku yacnii waana almasaajida lilahi falaa tadcuu maca allahi axadana la yiriye haddii shirki lagu dhex samaynayo ama lagu haayo kaas oo kale marka xurmo ma leh waayo ilaahay meeshii lagu weyneyn lahaa baan laguba weyneyneynin kuwaas ma ka hadlayna waxaan ka hadlaynaa masaajidda caadiga ayb waxaa kaloo ay meeshaan ka qaateen imaam maalik uu ka qaatay baa la yidhi iyo imaamu shaafici xataa masjidka halka ah jamaacadiisa haddii jamaacadii ay tukato jamaaco labaad in lagu oogo imaamu maalik wuxuu ka fahmay karaaha inay ku jirto waa diiday imaam maalik iyo yani imaamu shaafici laftiisa oo jamaacada labaad wuxuu leeyahay waxaa ku waxaa imaan karta fidno ah qof walbaa waa isa soo daahinayaa imaamka masaajidkau dhibsanaa ama waxaa laga yaabaa inuuba hoosta ka gaalaysiinayo wuxuu isleeyahay marka aduu markay ka baxaan imaaga tukada idinka waana dhici kartaa saas daddad inay ufakeraan si aynan taas u dhicin marka saddan lilbaab jamaacada koowaad hala dukado midda labaad waa layska dhaafo ninkii soo daaha keligiisoo dukana sidaas ay qarireen macnaha imaamu shaafici iyo imaamu maalik laakiin xadiidka nebiga sanadiida dabcan fitnadaas haddii ay jirto lama ogola haddii laakiin aynan jirin fidnadaas oo qofkani uu salaadii jamaacada waaba ku dukadaa laakiin maanta waa kasoo daahay sibuu u mashquulay waa soo daahay markaas in jamaaco labaad lagu oogo wax dhiba kuma jiro xadiidkii tirmidi uu wariyey ee ninbaa salaada markuu nabiga tukaday kadib soo galay masaajidka markaasuu wuxuu yihi man yatasadaqu bi hada ninka ayaa ku sadaqaysanaya abuubakaraa kacay jamaacow la dukaday jamaaco labaad oo masaajidka lagu oogay waayo nebiguna waa ogolaaday sala allahu calayhi wasalam anas bnu malik sidoo kale bukhaariga wuxuu warinayaa masjid laga tukaday u yimid waa addimay waa aqimay waana tuka jamaaco tukaday yani masaajidda marka mid jamaacadiisu raatib tahay mid suuq ku yaalo imaam raatiba aan lahayn iyo bacd alculamaa saasay u kala qaybiyaan laakiin haddii aan fidnadaas laga cabsanaynin laa ba-sa dhib male waa la dukan karaa jamaaco labaad xadiidtaasaana loo cuskana haddiise lays yiraahdo dad inay fidno wadaan waa laga joojinaya tan hore imaada haddii kale meeshaad rabtaan aada ibnu rajabna waa ishaarayaa macnahaas oo kale culimmada diiday saddan lilbaab ayay u diideen ayuu dhahayaan waay meeshaa marka watafriiqan bayna almu'miniinana labadaas mas'ala laga bixiyey waxaa kaloo laga qaadanayaa marka meel walbo oo muslim lagu kala geynayo meel khayrna ma aha waa meel xun waxayna ku habboon tahay in la baabi'iyo wa irsaadan u samaystay masjid wa irsaadan liajli irsaadin diyaargarayn iyo sugitaan liman lagu sugo xaarab allaha ilaahay la xarbiyey wa rasuulahu rasuulkiisii la dagaalamay min qablu hadda ka hor waa markii abuu caamir arraahib ayay meeshaas ku sugteen marka ayaa ayaa inta loo dhisay isagaa marka yani meesha loo diyaarinaya ayb dadka xunxun marka ee dadka diintooda ka fasaadiya in fursad inta la siiyo meelo loo diyaariyo layraa kaalay dadka la hadla yani waa da tadliil oo ummadda la dhuminaya ayb ta yacni meelo waaweyn loo dhisay layraa kaalay dadka meeshaan diinta uga hadleeya dadka noocaana hadday aakhiro leeyihiin inay ilaahay uga cabsadaan hadday ganacsato yihiin iyo hadday madax yihiin iyo hadday dad guryo leh ama dhulal leh haddii ha yacni ha ahaadaan inaynan meelahooda fursad u siinin dad ilaahay diinkiisa la xarbinayo inaynan usiinin waana qalad in la yidhaha aniga cid diin ilaahay la xarbinaysa ma aqaan nin weyn inuu saas dhaho qalad adiga ninka kula xarbinayo waa taqaanaa ninka ilaahay la xarbinayo ee rasuulkiisasee ku aqooweysa yani dadka in waay ka dadka qaara marka arrimahan marka laga hadlayo waxay leeyi war waxaan inagu ma naqaan naga dhaaf ilaahay muxuu u amrayaa dadka sidan maxaa inaga uu noogaga digayaa waxyaabahan walayaxlifunna marka qiso dhacday baa jirtay marka masjidkan markii la dhisay nebiga aayadahan ay kusoo degeen de nebiga maba ku tukaninba wuxuuna ku dambeeyey sidaas aan sheegay waxaa la wariyey marka baqaweyna halkan marka uu ku sheegayaa waruwiya ana bani camri bni cawf qoladan masjidu qubaa deganayd xaafadaas aladiina banuu masjida qubaa dhiseen atow cumara bna alkhaaab qisadan dhegeysta cumar bnu lkhadaab bay u imaadeen fii khilaafatihi markuu madaxda ahaa liya'dana si uu ugu idmo limujamic bni xaarihata ninkaa mujamic bnu xaaritha si uu u fasaxo fayaumahum fii masjidihim masaajidkooda qubaa oo imaam uga noqdo faqaala cumar wuxuu yihi laa maya walaa nicmata walaa nicmata caynin alaysa biimaami masjidi diraar maya buu yihi nacam miyuunan isagu ahayn imaamkii masjidu diraar tujiyey ninkii masjidudiraar tujiyey sooma uunan ahayn faqaala lahu mujamic mujamic baa marka wuxuu ku yidhi ya amiira almu'miniin amiiru lmu'miniin ow laa tacjal calaya ha igu degdegin fawallaahi baan ku dhaartay laqad sallaytu fiihi waa ku tukaday wa inii laa aclamu anoon ogeyn maa admaruu calayhi waxay qarsadeen mama ogeyn walow calimtu haddaan ogaan lahaana maa sallaytu macahum fiihi kulama tukadeen kuntu qulaaman wiil yar baan ahaa qaari'an lilqur'aani qur-aanka aqriyo qaari ah wa kaanuu shuyuuqan odayaalay ayaguna ahaayeen laa yaqra'uuna alqur'aana qur-aanka aan akrinin fa sallaytu waan tukaday waa ku tukaday walaa axsibu mana u malaynaynin ilaa anahum yataqarabuuna ila allahi tacaala inay daacad yihiin aan u malaynayo yidhi walam aclam maa fii anfusihim naftooda wax ku jirana ma aanan ogaanin marka haygu degdeg inuu leeyahay amiira almu'miniin qofka marka mu'minka mararka qaar waa la siri karaa muminku mid mar walba shar un u taagan oo shar un iska waardiyeynaya maaha dadka qaar baa iska daacad ah qof walbaa waxay u muujinayaan niyad sami mararka qaar waxaa laga yaabaa marka inay wax ku dhacaan marka cumar anigu ha igu degdegin ma ogey inuu leeyahay waxa qalbigooda ku jira marka cumar facadarahu cumar waa u cudur daaray wasadaqahu waana rumaystay wa amarahu bisalaati fii masjidi qubaa ka tuji buu yihi marka masjidi qubaa ayb ayb marka meeshaas marka iyadana waxaa ku jirto qofku haddii uu dad ku sirmo oo uu u maleeyo inay wanaag iyo wax wadaan ee uu dhex galo inaan markaas yacni inay horta wax u dhibayso haddii cudurdaar uu keensado dawuxooda ma aanan ogeyn ou dhaho in laga aqbalo daahirka haddaan xumaan hore loogu aqoonin walayaxlifuna walawallaahi yaxlifuna way dhaaranayaan oo dhaaranayaan in aradnaa maa aradnaa ma aanan doonin bibinaa'ihi masjidka masjidudiraar dhisidiisa ila alxusnaa wanaag maahane wax kale ma aanan la doonin wallahu allana yashhadu wuxuu markhaati ka yahay inahum iyagu lakaadibuuna beenaalayaal inay yihiin oo kuwa been sheegaya yihiin laa taqum fiihi abadan laa taqum ha istaagin fiihi masjidu diraar dhexdiisa masjidkaa dhibtanka loo dhistay dhexdiisa ha istaagin abadan weligaa ha istaagin la masjidun masjid masjidka oo usisa la aas-aasay dhidibada loo taagay cala taqwaa alla kacabsi korkeeda lagu aasaasay min awali yowmin mundu awali yowmin maalin tii ugu horreysay laga soo bilaabo yaa axaqu ku xaq ayaa ayaa xaq ku ah an taquuma inaad istaagtid bian taquuma inaad istaagtid fiihi masjidkaa dhexdiisa fiihi masaajidkaa dhexdiisa rijaalun rag ayaa ku sugan oo ah rijaasha oo yuxibuuna jecel an yatadaharuu inay isdahiraan qalbigooda dahiraan jawaarixdoodana ay dahiraan wallahu alla yuxibu wuxuu jecel yahay almudahiriina kuwa isdahiro ay almutadahiriin marka allah wuxuu leeyay laa nabiga marka waxaa laga reebayaa inuu masjidka waa soo socoshadii uu tabuug ka soo socdo nimankaa waxaasay masaajidkaas u dhiseen hana tegina laa taqum marka berigaasna waxi waxbaa dadka qabanaya hadda dibindaabiyooyin badan oo jiro waxi ma soo degayo laakiin mu'miniinta uun inay tashtaan oo dadka caqliga u saaxiibkao waayo aragnimada u saaxiibka oo cilmiga u saaxiibka ah si daacadnimaa inay u tashtaan ilaahooda tala saartaan wixii ay isleeyihiin qallooc iyo dibindaabiya ku jirta iyo iska riixaan laakiin dadka hadda kuwii ugu ugu cilmiga yaraay ugu caqliga yaraay aa dadka hor ordaaya meel walba laa taqum ha istaagin fiihi masjidu diraarkaa dhexdiisa abadan weligaa ha istaagin dhexdiisa la masjidun masjid masjidka oo usisa la aasaasay cala taqwaa calaa qasdi taqwaa alla kacabsi u qasadkeeda yani alla kacabsi u qasditaankiisa yacni lagu aasa lagu aasaasay min awali yowmin mundu awali yowmin maalinkii ugu horreysay ee laga soo bilaabo masjidu qubaa baa marka loo jeedaa ayb ayaa axaqu khabarkii marka waa kan lamasjidun waa mubtada waa axaquna waa khabarkii axaqudaanna marka afcalu tafdiil laysa calaa baabihi axaqu ay xaqiiqun isagaa dhab ku ah an taquuma bian taquuma inaad istaagtid fiihi dhexdiisa masaajidkan sidaas alla kacabsiga lagu dhisay inaad dhex istaagtid baa ku ayaa ayaa waxaa la leeyahay ayaa yacni dhab ah sidaasaa jadiir oo xaqiiq ah ayb waxaa looga cararayo afcalu tafdiilka marka yani laysa calaa baabihi loo dhahayo waxay tahay in la yidhaaha kaas masjidka sidan tilmaantan loo alla kacabsiga lagu aasaasay ayaa ka xaqnimo badan masjidu diraar haddii la dhaho nooc xaq xaq ahaa la siina wax xaqa iyo karaamana ma leh marka ay xaqiiqun un waayo marka afcalu tafdiil laysa calaa baabihi nabigu marka sala allahu calayhi wasalam waa fartoonaaday arrintaano ma sabti walba masjidu qubaa buu tegi jiray markaa buu kusoo tukan jiray wuxuuna yidhi qofkii gurigiisa kasoo dahaaro qaato uma ataa qubaa oo masjidu qubaa yimaado ku tukado kaana ka cumratin cumro ayay u dhigantaa ajrigiisa marka masjidu qubaa isaga ka mid maahan dabcan saddexda masjidoo safarka loola qasto laakiin haddaad madiino tagto oo masaajidka nebiga ah u qasadid qubaa markaas inaad aadid waa lagu sameeya laakiin halkan inaad nadar ka gasho tiraa masjidu qubaa aan aadayaa kii nebigana aadan qorshahaba aadan ku darsanin sax ma aha ka nebigaa weyn kaasna taabic oo noqona fiihi masaajidkaas dhexdiisa rijaalun rag ayaa ah yuxibuuna jecel an yatadaharuu inay isdahiraan jecel oo shirkiga inay iska dahiraan jecel jawaarixdoodana inay najaasta iyo axdaadta ka dahiraan jecel wallaahu alla yuxibu wuxuu jecel yahay alla almutahiriina almutadahiriina kuwa isdahiro meeshaas marka waxaa kaloo la yidhi aayaddan ahlu qubaa ay kusoo degtay markii la su-aalana wuxuu yidhi kaanuu yastanjuuna bilmaa biyahay ku istijoo jireen meeshaasaa marka waxaa laga qaatay in biyo lagu istijoodaa ka fadli badan in lagu istijoodo warqad ama dhagax iyo wax lamida iyaga marka waxaa lagu ammaanay inay biyo ku istijoo jireen afaman asasa bunyaanahu calaa taqwa min allahi waridwaanin khayru am man asasa bunyaanahu calaa shafaa jurufin haarin fanhaara bihi fii naari jahannam afaman ruux asasa aasaasay bunyaanahu dhisidiisa ama bunyaanahu mabniyahu shaygii uu dhisaayey aasaasay calaa taqwaa alla kacabsi korkeeda ku aas-aasay min allaahi alla kaca yacni min allaahi makhaafatan cabsi ku aasaasay calaa makhaafatin dheh ku aas-aasay cabsi min allaahi ilaahay xaggiisa laga cabsada ku aasaasay wa ridwaanin wa calaa rajaa-i ridwaanin raalli ahaansho rajaynteeda korkeeda ku aas-aasay miyaa khayrun khayr badan aman mise ruux asasa aasaasay bunyaanahu shaygii uu dhisayey ama dhismihiisa dhisitaankiisa calaa shafaa jurufin gebi qarkiisa korkiisa ku aasaasay haadaan qarkeeda korkeeda dhismihiisa ka jeexday oo aasaaskii ka jeexday oo ku aas-aasay gebigaas oo haarin dhaca dhacaayo haarin ay saaqidin dhacaayo fanhaara ou la dhacay bihi bibinaa'ihi dhismihiisii ou la dhacay markaas fii naari jahannama jahannama naarteeda dhexdeeda ou kula dhacay wallahu alilaa yahdii ma hanuuninaayo alqowma qolo aldaalimiina dulmi falay laa yazaalu ka zuuli maayo bunyaanuhum dhyacni dhisitaankoodii alladii dhisitaanka oo banow ay dhiseen riibatan sababa riibatin inuu yahay ka zuuli maayo shaki sababtiis inuu yahay ka zuuli maayo fii quluubihim quluubtooda dhexdeeda uu ku yahay ilaa an taqataca inay go-go-do ma ahane un quluubuhum waqti kasta sidaasuu ku yahay xaalad walba shaki ayuu quluubtooda ku yahay waxaana ay dhiseen ilaa an taqataca inay go-go-do quluubuhum quluubtooda ay go-go-do maahan ilaa ay ka dhintaan way marka ilaa quluubtooda waxay go-go-yeen markay dhintaane ilaa ay ka dhintaan shaki iyo cudur ay qabaayeen wallaahu alla caliimun alla ogaal badan waa xakiimun falsan labaa marka laysbarbar dhigaa ninka marka ikhlaaska wax ku dhisaayo iyo ninka dibindaabiyada iyo muslim dhibka uun ku wax ku yacni acmaashiisu ku salaysan tahay siday kala tahaana loo sheegayaa labaa marka tusaale laga bixiya nin acmaashiisa alla ka cabsi ridaha ilaahay oo la raadiyo kudhi yacni wixiisa ku aasaastay iyo nin aasaaskiisa ku ka jeexday meel qar ah oo haadaan oo bohol ah ninka ka jeexday aasaaska meeshaas booshaa qarkeeda ninka ka jeexday aasaaska aasaaskiisu sideebau noqonaana waa duma hoggaas iyo yacni aadaantaas iyo gebigaas uu kala daadana uu kala dhacayaa ninka marka ikhlaas la-aan iyo dibindaabiyo wax ku aasa munaafiqiintu marka dad wax ku dhisaayo aasaas ka jeexanayo meel gebi ah bay la mid yihiin afaman ruux asasa aasaasay yacni saldhigay bunyaanahu dhismihiisa calaa taqwaa alla ka cabsi korkeeda ku aasaasa ama calaa taqwaa xaala kownihi calaa qasdi taqwaa alla ka cabsi u qasadkeeda xaal uu ku taagan yahay korkeeda saana waa la dhihi karaa min allaahi calaa makhaafatin cabsi dar korkeed yacnii min allaahi ilaahi laga cabsada ku aasaasay wa ridwaanin wa rajaa-i ridwaanin raalli ahaansho rajaynteeda korkeeda ku aasaasay dhismihiisa miyaa khayrun khayr badan aman mise axad asasa aasaasay bunyaanahu dhismihiisii aasaasay calaa shafaa jurufin haadaan qarkeeda ama bohol qarkeed ayb meel bohol qarkeed oo gebi ah ka aasaasay ayb yacni bohosha oo haarin ama gebiga oo haarin dhacayo mid dhacaya haarin macnaha saaqidin waay asluhu qiila hawara wa qiila hayara labadaba fanhaara ou markaa hoobtay ou dhacay ayb fanhaara aljurufu yacni gebigii yani meeshii yani bohoshii haadaantii ayaa marka dhacday bihi bibinaa'ihi bay la dhacday fii naari jahanama jahanama naarteeda dhexdeedayna kula dhacday marka halkan xaqiiqa miya culamada qaar waxay yidhahdeen calaa xaqiiqatiha masjidudiraar markii la dumiyey la baabi'iyey hoggaas jahanamo unba usii qodan yihiin saasay qaar dhahayeen qaarna waxay leeyihin maya ee macno majaazi ah baa ku jira oo marka god marka nin bohol wax ka dhistay oo bohoshii ay kula duntay oo ilaa yacni sidaasa un marka ayaa loo jeedaa wallahu alla laayahy haddii ma hanuuninaayo alqowma qolo aldaalimiina dulmi fala laa yazaalu ka zuuli maayo bunyaanuhum shaygii ay dhiseen bunyaanuhum marka masder waa laga macnayn karaa dhisitaankooda bunyaanuhum waxaa laga laqbeyn karaa ismu mafcuul ay mabaaniyihim shayga ay dhiseen laa yazaalu ka zuuli maayo bunyaanuhum shaygii ay dhiseen wixii ay dhiseen alladii kii banow ay dhiseen riibatan sababa riibatin inuu yahay shaki sababtiis yani dhisitaankii ay dhiseen marka haddii laa yazaalu bunyaanuhum masder laga dhiga riibatan sababa riibatin laa yazaalu bunyaanuhum dhisitaankooda ka zuuli maayo alladii dhisitaanka oo banow ay dhiseen riibatan sababa riibatin inuu yahay shaki sababtiis waa la dhihi karaa ayb haddii marka laa yazaalu bunyaanuhum dhismihiiba haddii laga macnaynayo dhisitaanka ma ahane dhismihiibaaba laga waxay dhiseen waxay dhiseen marka ka zuuli maayo alladii banow ay dhiseen riibatan shaki inuu yahay ka zuuli maayo fii quluubihim quluubtooda dhexdeedana inuu ku yahay fii kulli waqtin ayaad u qadari mara waqti kasta dhexdiisa inuu ku yahay ilaa an taqaaca ilaa waqta taqdiicihim waqtiga ay go-go-go-ayso quluubuhum quluubtooda ilaa ay ka go-go-do yacni ilaa waqtiga ay quluubtooda ka go-go-ayso ka zuuli maayo inuu sababa shaki sababtiis inuu yahay qataadana marka wuxuu yidhi ilaa ilaa an yamuutuu baa laga wadaa ilaa ay ka dhintaan wallaahu alle caliimun alle ogaal badan waay xakiimun falsan hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslam calaa nabiyina maxamedi waaalihi wasaxbi